kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o eda toddobaadkan waxa aan ku eegi doonnaa kalluumaysiga sharci darrada iyo qashinka lagu soo shubo xeebaha soomaaliya ee sida la sheega qaar ka mid ah dalalka dunida ku horumaray warshadaha ay u adeegsadaan xeebaha soomaaliya inay noqdaan kuwo qashin qubkooda tobannaankii sano ee lasoo dhaafay soomaaliya oo dowlad adag dalka aysa ka jirin sidoo kaleetana ciidamadii ilaalada xeebaha soomaaliya iyo awooddii dowladda dhexe ee waxqabadkii xeebaha ee yaraatay waxay taasi sababtay in doomaha iyo maraakiibta shisheeye si sharci darro ah ay uga kalluumaystaan xeebaha soomaaliya malayga wakhtigan xeebta soomaaliya ah ayaa waxaa la sheegay in jallaabashada kalluunka noocyadiisa kala gedisan ay tahay dhibaato xoogan oo maraakiib shisheeye iyo doomaba ay ka kalluumaysanayaan xeebta soomaaliya gudaheeda haddaba awoodda soomaaliya ee ilaalinta xeebaha intee ayay gaarsiisan tahay sideese wasaaradda kalluumaysiga soomaaliya uga warqabtaa caqabadaha iyo dhibaatooyinkan jira oo la sheegay xataa inay saameynba aan ku yeelatay kalluumaysatada gudaha dalka waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti iigu ah oo anigiyo dhegaystayaashaba su'aalaha nooga jawaabi doono wasiirka kalluumaysiga dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi bidhaan warsame sahra waa mahadsan tahay arrintaas aada weydiisay oo kalluumaysiga saridarada ah muddo badan buu badda soomaaliya ka jiray ha ugu badnaaqe intii burburka soomaaliya ka dhacay dowladda dhexe ay ay burburtay laga soo bilaabay sagaashan iyo kowdii ilaa iyo waktiyadan hadda la joogo wuu socday hakala hakala dhibanaado wakti waxaa jiray bircadbadeedu ay soomaaliya ka bilaabantay oo iyada lafteeda ay u bilaabantay kalluunka sharidarada markeedii hore waxyaabaha ku bilaabantay ay kamid ahay waktigaa wuu yaraaday haddana markii arrimihii arrimahaasi ay soo dhamaadeen ama si awood xoog lala saaray oo beesha caalamka ay awood saartay in maraakiib ilaalisa burcadbadeeda badaha soomaaliya la keeno dib bay ugu soo noqnoqdeen marka kalluunkaa shirdarada ah ayaa jiraa waa anaga ka wasaarad ahaan waa isku daynaa tallaabooyin badan inaan ka qaadno laakiin weli maanaan gaarin meeshii aan rabnay oo aan kusoo qaban lahayn ama aan awood aan kusoo qabanno oo ku maxkamadeyno aan hayo waxaan inaga hadda sameynaa monitoring baan sameynaa waxaan awoodo leenahay inaan aragno cidda badda soomaaliya soo gashay cidda ku jirta caalamada ay sitaan inay sharci daro yihiin iyo inay maraakiib sharciyeysan yihiin dabadeedna waa dacweynaayo meelaha ay tegayaan ama cidda leebaan ka dacweynaa waxaa noogu dhibaatada badan waxaa un weeye wadamada qaar oo amaan xiriir toosa lahayn baan baa ugu dhib badan haddeer maraakiibta soomaaliya sida shardarada uga kalluumaysta
waa tahay barnaamijkan intiisa badan waxaan kusoo qaadanaa dhegaystayaasha v o eda ee raba inay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha qayb ka noqdaan ayaan fursadaha siinaa si ay su-aala u weydiiyaan mas-uuliyiinta inta badan bal dhegaysto jooga soomaaliyaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro walaal soo dhawow magacaagana ku bilow
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa yihahdaa cabdifataax cabdullaahi ibraahim waxaan joogaa magaalada muqdisho wasiir badaan iyo v o eda intaba waa soo dhaweynaa waa wasiirka waxaan waana mahadsantiin khusada ay sideen runtii waxaan rabay wasiirka inaan weydiiyo maaragtay wasiir badaan maxay tahay dadaalada ay maaragtay ay wadaan wasaaradda hadday ahaa lahayd inay mataqaanaa sidii u difaaci lahaayeen maaragtay kalluumaysiga sharci darrada ah maaragtay ka socda badeena iyo sidoo kale sunta kash maaragtay haraaga kash wadamada warshadaha ee bad ku daadiyaan maaragtay maraakiibta sida sharci darrada ugu daadiyaan badeena taas waxaan rabaa inaan horta wasiirka ka ogaano tan kale si looga hortago kalluumaysiga sharci darrada ah iyo oo runtii xadgudub weyn ah maxaa maaragtay wasaaradda gaashaandhig oo kale wasaaradaha difaaca wadanka u qaabilsan oo kale iyo wasaaradda kalluumaysiga sidoo kale wax dadaal ah oo maaragtay lagu dhisaayo ciidankii badda oo xoogan iyo maraakiib ma wada wasaaraddu si looga hortago kalluumaysiga sharci darrada ah waayahay aada baad umahadsan tahay dhegeystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd waa mahadsan yahay dhegeystaha su-aal fiican buu runtii weydiiyey anaga waxyaabaha aan sameyno si looga hortago cudurada wax ku daray marka hore hadalkeediiyo waxaan ogaanaa horta meesha laga leeyahay maraakiibta sharci darrada ah waxaan heshiis kula jiraa waqtiyada deriska ah inta badan oo agreement kula jiraa ciddii soomaaliya ama wadamada kale kasoo kalwadaysta dekedahooda markay yimaadaan maraakiibtaasi ama lagu qabto ama la siiyo digniino bal horta in la ogaado yaa ku jira badda hoyaa sharci daro ka wanaagsanaya waa muhiimka arrintaa hadeer waa ku guuleysanay waana gudbinaa waxaan kale oo aan siinaa maxay ahayd wacyigelin ku sameynaa dadka kalluumaystada soomaalida ama dadka xeebaha degan in maraakiibta ay arkaan xeebaha kusoo dhawaanayaan oo ka wanaysanayaan way kala dhibaatadu way kala badan tahay maraakiibta xeebaha kusoo dhawaadaa waa inta badan maraakiibta oo oo qaada waxyaabaha caridiga ama xaalifinta aada ugu ugu ugu ugu takhasusay marka inay inay soo wacaan noo sheegaan soo soo ribood gareeyaan baraan u sameyno ay dadkaas wacaan marka arrimahaas waa waxyaabaha aan sameynay kamid tahay waxaan u gudbi doonaa marka dee maalinta tamartaadaa la guuraa haddawaa u tahay wadanka soomaaliya dowladda hadda waxaa laga sameynayaa horumaro badan in amniga gudaha la hagaajiyo oo la dagaalanka nabadiidka iyo arrimahaas sidii meelo badan loo tegi lahayo ciidanku ay amniga isugu lahayo marka ciidanka laga soo jeesto dabcan waxaa loo soo jeesan doonaa ciidana in badda la ilaaliyo oo ama ha noqoto socdaro kalluumaysiga ama ha noqoto dhegeystahaasi sida uu u hadlayay waxyaabaha lagu baadiyo sunaha lagu baadiyo badaheena inkastoo hadeer anigu aanan ogeyn sun lagu baadiyo garyahan waa jirtay waxyaaba hore runtii laga sheegaya dad soomaaliya in lagu baadiyo marka si loo sameeyo ciidan miingi ah oo badda ilaaliya waxay u baahan tahay in awoodda horta amniga deegaanka iyo dhulkala sugo dadkii meelaha ahaaba horta lagu dadaalaya amnigooda iyo nabadgelyaooda in la sugo dabeedna loo soo jeesto kan khayraadka oo kalinkeena ama la doodo ama badda sunta lagu daadiyo iyada lafteeda huseyn doonta oo toos u taabanaysa bani aadamka marka annagu kawasaarad ahaan iyo dowladda haddeer soomaaliyada waxaan ku dadaalaynaa inaan soo raadsano maraakiib iyo ama ha noqoto ama ha noqoto kuwo oo kira ah oo aan wadamada kasoo kireysano ama kuwo ha noqoto aan la isticmaalo maraakiibtan badcadadeeda ilaalisa inaan inaan mandateka loo kordhiyo oo mandaka hadeer ay haystaan ama waxay soomaaliya ku joogaan waa inay badcadadeeda ilaaliyaan marka maadaama bidcadeedii la ilaalinayo in kiinaka sharci darada aan la ilaaliy la ilaaliyo in lagu daro arrimahaasaan ku dadaalayna insha allah waxay noo doontaa inaan guulayso waa tahay marka intaasi laga soo tago waxaa jirto in la leeyahay maraakiib shisheeye oo awood badan amaba xataa kheyraadkii si fiican oo dhulka oo dhan ay ka ka ka ka jilaabanayaan ayaa dowladda shatiyo siisay sida hadda shiinaha oo kaleeto marka shiinaha shatiyada aad siiseen ee kalluumaysiga wadanka inay sameyn karaan ah in jilaabasho xoogan oo malayga nooc walba ah ay sameynayaan maxaad kala socotaa sahraa warkaa waxa kama jiraan sharci darro iyo sharcigaa kala jira sharcigana dowladdaa bixisa sharci daradana waa wixii aan dowladdu ogeyno dadaha soomaaliya laga sameeyo shacabka soomaaliya dowladdaa wakiil uga ah inay u ilaaliso dadaha iyo iyo dhulka iyo iyo baddaba maraakiibtaas jayniska oo mar la siiyey shatiga waxay ka jillaabtaan tuumada tuumadana waxay ka jillaabtaan waa waa meel ka fog xeebaha soomaaliya oo highsiiskay ka jillaabtaan tuumada ay jillaabtaanna waa tuumada oo guurta oo marba wadan tagta sidaa taqaanid tuumadu waa waa waa tuuman noocyada kamid ah oo guuro oo marba meel jooga oo aan aan meel ku ku nagaanin waktiga ay badaheena ku jiraan oo xilliyada hadda meel bay joogaan xilliga badaheena ay ku jiraan inay ka kalluumaystaan tuumada baa loo siiyey maraakiibta jiniska kalluun kalena ma qabsan karaan nooca maraakiibta ay wataan iyo qalabka saaran iyo sida ay kulimaystaan baana baana ku khasbaya inay waxaan furnahaynaa inay qabsadaan furnayn qabsadaan kalimada kalena ma qabsadaan maraakiibta ay wataana ma aha maraakiibta oo jariidka samaysa oo maraakiib liners la yidhaahdo loogu talagalo tunada keliya inay qabsadaan waa hagaag waa tahay wasiir aad baad umahadsan tahay dhegeystaha kale ayaan fursadda siinaynaa soo dhowo walaal magacaaga ku bilow halkaad joogtid iyo wasiirka su-aashaad weydiin lahayd bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdisataar xasan cali waxaan idaacadda kala soo xiriirayaa magaalada nairobi wasiirka maraakiibta kalluumaysiga dowlad goboleedka puntland ay soo weydiistaan laysin inay siiyaan isaga ma laysinka lagu daraa mis isaga laysinsiyo mis midka puntland ayaa loo daayaa maadaama deegaan doorashadiisii ay tahay maraakiibta ka kalluumaysanayd xeebaha soomaaliya laysinka la siinaayo shuruudahoodii maxay tahay fiiga laga qaadaya iyo shaqada ay qabanayaan waayo laba su-aalood ayaa isdhex yaalla arrinta ku salaysan maamul goboleedyada iyo dabcan sida mashatiyo waxaa jiraysa hab maamul goboleeda mase mid oo dowladda dhexo federaalka iyo dabcan shuruudaha lagu xiro maamul markii maraakiib ay rabaan inay wadanka ka kalluumaystaan ayuu ku leeyahay dhegeystahaas
abdiskar waad mahadsan tahay arrinta maamul goboleedyada iyo anaga wasaaradda kalluumaysiga federaalka si fiican aan wada shaqeynaa waxaana jirta waa shaqada waa noo kala qaybsan tahay hadda ka hor laba kun iyo sideed iyo tobankii heshiis baa lagu gaaray siyaasadeed oo lagu kala qaybinayo awoodaha sida loo kala controlay badda marka dowlad goboleedana waa yaqaanin awoodooda ilaa iyo inta ay bixin karaan laysanka waxayna siin karaan dadka lookalka ah dadka soomaaliyeed ee lookalka ah ay siin karaan wixii intaa ka baxsan oo twenty four nautical mile ilaa iyo e e zerka kolka loo yaqaano waxaa ciidda iskalka gacan kuhaynteeda iyo lasinskeeda iyo ciddii shita la siinayo iyo ciddii marasiskale federaalka cid kasta oo kambaniyaasha waaweyn ee ajnabiga ah investmentka soomaaliya ku sameynayaan waxay la macaamilayaan dowladda federaalka xitaa wax dhigi kama jiraan khilaafna kama jiro waana isla ogolahay anigii dowlad goboledeed
laysimo ee waxaa jiro madaxtooyada bila soomaaliya ay bixiso oo wasaaradda aan soo marin oo toos ah maraakiibta la siiyo ayagoo xiriir la samaysanayo wasaaradda qorsheynta oo warqad kale ka qaadanayo wasiirku wuu og yahay shaqeeyadaas dadka bixiyo iyo hay-adaha u xil saaran ninka bixiyo madaxtooyada villa soomaaliya wax ka mid ah uu ka tirsan yahay marka muxuu kala socdaa madaxtooyada leysimadaas ay ayada toos ku bixiso ayadoo maraysa wasaaradda qorsheynta waata ma jirtaa wasiir adigoo mahadsan in shatiyo aadan ogeyn ama wasaaraddaada aysan ogeyn in la bixiyo
waxba kama jiraan warkaas wasaaradda kalluumaysiga anigaa wasiirka ah ciddii u daahataana anay iigu imaanaysaa iyo shaqaalaha kale wasaaradda aniga qasab maaha in laigu yimaado laakiin siftan iyo milan baa jira la maro wax la qariyana maaha cidda kalluunka laysankiisa la siinayo cidda soo dalbata cid kastaa wuu ufayahay shuruudihii hadday buuxiyaana waa la siinaya haddii aanay shuruudaha buuxinna lama siinayo marka wax loo qariyo oo layidhahdo madaxtooyaa laga bixiya iyo qorsheyntaa la aadayo waxaas way iska dacayeed iyo kutira kurteen iyo war aan saliya raabkana lahayn waa tahay wasiir dhinac markii laga fiiriyo dowladda soomaaliya maadaama hadda dowladdii dhexe federaalka muddo dalka uu soo burbursanaa aysan jirin maraakiib ama ciidamo marinis oo bad ahoo dhisan oo xooggan sidee ayay idinkugu suurowdaa amaba ay idinkugu fududaha xataa inaad la socotiin xeebaha fogfog ee soomaaliya jallaabashada kalluunka ama qashinka lagu soo shubayo iyo wixii ka socdoo dhanba wallahi walaalay waa mahadsan tahay waa run awooddaas weli insha allah waa gaari doonaa ma anaan gaarin laakiin waxaan ula soconaa waa la soconaa la socod ahaan qalab baan isticmaalaa meel jiro haddeer meel fiican buu maraya adduunka markab kastoo badda soomaaliya soo galo waa aragnaa haddii uu sida ay u socdaan bayna ku xidhan tahay haddii uu marka maraakiibta sida safarka ku jira yahay iyo haddii marka kalluumaysiga waa kala garanaa sbiirka ay ku socdaan iyo siday taagan yihiin iyo arrimahaasaa lagu kala soocaa marka waan la soconaa meel kastoo ay joogaan ama hadda waaween inay fog yihiin iyo in inay leeyihiin waa isku mid laakiin sidii aan wax uga qaban lahayn ama dambiyada ay ku jiraan aan uga qaban lahayn baan haddeer shaqadeeda ku jiraayo taasaanaan weli si fiican u gaadhin laakiin la socodka waa ka adig maasanta magacay waxa la yihaha yuusuf shacalid jooga soomaaliya wasiirka waxaan rabaa inaan hal su-aal u weydiiyo wasiir wa badda soomaaliya inta badan waxaa lagu shubaa maaragtay kimiko maraakiib shisheeyaa joogta marka maxaad diiday in aad samaysiin doomo ama ciidamo badda ilaaliya oo la socsocda dhaqdhaqaaqa iyo xuduudaha badda waana mahadsanta waayo adigaa mudan waata wasiir maxaad ugu jawaab leed dhegeystahaas
xamanaya su-aashaasi ah dhegeystihii horaa su-aal noocaas oo kale ay weydiyaan uga jawaabay ciidamo ama maraakiib badda ilaalisa maxaa diiday in la sameeyo waa weli kala jiraa qorshaha dawladdeena kamid tahay laakiin dawladda qorshayaasheedu hadda say u kala muhiimsan yihiin baa loo kala fuliyaa marka la gaaro waktigeeda ama tamarteeda la gaarana waa la sameyn doonaa dadaalada la wado ee insha allahu tacaala waktiga dhow la sameyn doono haddii soomaaliya la gaarsiiyo waktiga daymacafiska hadda soo dhow oo lacan la helo si toosa dawladda soomaaliya loo siiyo waxay kamid tahay darweerkiyada ugu horeeya ee la sameyn doono insha allahu taala waa tahay bal marka markaad dhinac ka fiirisid dhinaca kaleeto ma jiraan hay-ado amaba wadamo idinka saacida xataa sidii loo ilaalin lahaa xeebaha soomaaliya haddii ay jiraanna ayaga laftirkooda maxay yihiin heshiisyada udhexeeya iyo dawladda waa jiraan walaaley waxaa jira wadamo badan ama organisationo naga caawiya waxaami waxaan kamid nahay oo xubinka dawladda soomaaliya ay kamid ay kamid tahay xubinta ka tahay waxay naga caawiyaan qalabkan aan ku leeyahay meel kastoo marku markabku marayo waa laga waa laga ogaadaa ay naga caawiyaan training bay noo siiyaan qalabka anagaas uibsano laakiin trainingeedaiyo sida loogu tababaro dadka iyo xiriirka iyo wadamada nagala dhexeeya inahaasoo dhan bay naga caawiyaan waxaa kale oo naga caawiyaan inay noo soo sheegaan maraakiibta aanu aragno inay maraakiib daarkareedaba yihiin oo meelo kale si shardarra ay uqalameystaan ama shababku inuu halad hal mar hal mar dhaco yahay arrimahaas oo dhan bay naga caawiyaan oo organisationadan indian ocean kenya commission iyo kuwa european unionka qeyb kamid oo qaabilsan kalluunka shardarada ah iyo budcadeed iyo arrimahaas wadamada deriska ah waan isku xidhanahay heshiisa ayga leenahay waxaasoo dhan waan iska kaashanaa mas-uuladan ah kalluunka sharcidarada ah ama illegal fishingkuna waa wax meel kasta ka jirta wadamada dawladaha ay u dhibsan yihiin oo fiican aan burbu gelin bay ka jirtaa oo xeerahooda iyo dalahooda shara daraa laga kalumaystaa inaga keliya maaha laakiin inagu maadaama maraakiibtii badda lagu ilaalin jiray iyo ciidmadii badda lagu ilaalin jiray waxooda ay burburaan meesha ka baxaan dee xoogaa dhulkaan u yala jiifnay laakiin mas-uulada sharci darada kalumaysiga waa wax baaxsan oo adduunkao dhan ka jirta iyo meelo badan
waa hagaag waa tahay wasiir dhegaystaha kale aan qadka siino fursadda si maaragtaasna uu su-aal kuu weydiiyo soo dhawow walaal magacaagana ku bilow yaar waa mahadsan tahay magacaygu waa maxamuud cabdullaahi maxamed eesuga muqdisho wasiirku waa mahadsan yahay waxaan rabaa inaan weydiiyo maadaama hadda soomaaliya khayraadkeeda badda aysan ka faa-iideysan waan halaaminsanahay inay dalal kale ay ku jiraan xaalufin iyo hawshaas ay mataqaana muxuu ahay hadda inta ugu badan hadda saameynta ugu badan ay tahay waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka maxaa diidaya in haddaysan dawladda federaalka aysan heli karinin maraakiib ilaalisa badi dawladaha saaxiibada la nahay sida dawladda turkiga oo kale inay la sameeyaan muxuu ahay in ugu la seexdaan oo ku saacidaya soomaaliya inay u ilaaliyaan xeebaha oo ay ka waardiiyaan waxyaabaha qashinka lagu shubayo iyo kalluumaysiga shaedarada intaas maxaad wasaaradda u suurageli weysa inay dawladahaas saaxiibadaha kale helaan hal dawlad oo noo oo ilaaliso maraakiib leh oo ay la galaan heshiis waa mahadsinta waayo aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi dowladda turkiga ayuu soo qaatay dabcan dowladaha soomaaliya iyo heshiiska la saaxiibka la ah isu dhow yihiin haddana awooda badan inay ka mid tahay maxaad heshiis ula sameyn weydeen wax fiican wey dhegeystahaas waa salaamaya waa wax fiican arrimahaasuna waa arrimo heshiisyada noocaas oo badda lagu ilaalinaya heshiisya military iyo siyaasadeed weeye oo dalacan kale u baahan in aad looga fiirsado waa waxyaabahaase doodaha iyo discussionska ka socda golayaasha dawladda uu ka mid yahay in haddii aan si degdega loo sameyn karin ciidankii badda soomaaliya oo ay udiisa in wadamo kale heshiis lala galo doodaha socday kamid tahay waxay u baahan tahay go-aamo siyaasadeeda waaweyn
waayahay waxaa jirto in wargeys toddobaadkan soo baxay uu si weyn uga usoo hadal qaaday oo uga hadlay arinta xeebaha soomaaliya waxyaabaha uu soo qaatay xataa waxaa ka mid ahaa in ay jiraan isku dhacyo u dhexeeya kalluumaysatada sharci darrada ku imaada soomaaliya iyo kalluumaysatada gudaha ee soomaaliya isku dhacyadaas badda gudaheeda ka dhacaan mararka qaarkood kalluumaysatada soomaalida xataa in la xirxiro oo lala tago xataa way dhacdaa ayaa la leeyahay marka maxaad ka warqabtaan maadaamaa tiri waxaa jira dad naga caawiyo gudaha ilaaladeeda hadday noqoto xeebaha in arintan ay jirto oo maaragta isku dhacyadan xataa ay dhacaan
wargeyska ma arkin walaalay laakiin kalluunka sharci darrada ah inuu dad badahina ka jira wax jira wey sidii waagii hore uu ahaan jiray uma badna laakiin waa waa wax jira waxyaabaha lagu joojin karo waxaa kamid a de in sida aan ka sheekeyneynay la ogaado horta waa badeena ku jira waa sharceey waa sharci dara waxaa kale oo iyadana muhiim oo lagu hortegi karaa in la bixiyo ruqsado si sharciya looga kalluumaysto bada soomaaliya specially soomaalida isiiyo dadka sida sharcigaa loo siiyaa iyada agtooda waxay kamid yihiin waardiyaha bay kamid noqon doonaan dadka sida sharci daradaas kalluumaysanaya inay qabtaan waayo suuqa ay waxaan wada diin doonaan isagoo kana shabilaa sharci kusoo helay kana sharciga lacag badan kaga soo baxday way way way ku kharibi doonaan marka ma ogi dad soomaaliyeed oo kalluumaysato ah oo maraakiib kalluun sharci darro ah badda ku jira intay afjirteen ay kaxaysteen ma hayno khibradadaa samaynayna soo gaarsiin dabcan kuwa dowlad goboleedyada wasaaradaha ka jira aan si fiican uga shaqeyna lafteedana nama aanu soo gaarsiina ma hayaan marka dhacdo mar dhacday ama ama wuxuun ay iska tahay lagu qurxinayo jarnaaka in lagu qoran waa wax dhihi kara inaanan anaga welina lasoo gaarsiinayo dhibata way qaybo ka mida dadkay wareysteen ama khubraday wareysteen ayaa u sheegay inay jiraan laysensiyo ama ogolaanshiyo oo ruqsado la siiyey qaar ka mida kalluumaysatada ajaanibka ah oo maamul goboleedyada ay bixiyaan oo taasina ay keento xataa maamul goboleedyada marka ay siiyaan ruqsadahaasi in dhinaca kaleeto dowladii federaalk maadaama ruqsad aysan ka haysan qaarkood loo tixgeliyo inay sameynayaan kalluumaysato kalluumaysi sharci darra ah taasina ay caqabad kaleeto tahay marka muxuu yahay xiriirka adinka iyo idinka dhexeeya dowlad goboleedyada kalluumaysiga xaggiisa
sar waa mahadsan tahay arrinta waan waan waan waan ka hadlay xiriirka ama naga dhexeeya saan kuu sheegay anaga iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada
ma ogolaataan iyo yaa shak yaa yaa shaki bixin karana waa noo kala qaybsan tahay cidda shakiga la siinayaana waa noo kala qaybsan tahay heshiis baan ku nahay marka haddii dowlad goboleedku cid aanay xaq lahayn ay ama ama sharci siiyaan ama laysen siiyaan ma ogolaanayna anigu oo dee waxoogaa kala qaybsan yihiin iyaguna dabcan xuduudooda gudaha ah inaan anigu laysen siino dad soomaaliya local ah oo gudihii haweenkiia iyagu controlayeen oo ilaa twenty four nortical mileki ilaa afar iyo labaatan nortical mil dowlad goboleedada maamula anagu gudahaas oo oo ma siin karno laysen ma siin karno marka waxa shaqada waa kala leenahay haddii ay dowlad goboleedku ay maraakiib agsimadiya oo oo badweynka gelaya ama agsimadiga ah ay leysasiyaan dee ma ogolaan karta waxaana aqoonsanahay anagu inay sharaf daran yihiin waxaas waata aad baad umahadsan tahay sacaadata wasiir waktigaaga anigii dhegeystayaashaba aada noogu jawaabtay su-aalahan waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumaysiga soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame anigiiyo dhegaystayaashaba barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha ayuu nooga warramay xaaladaha dhibaatooyinka ah ee soomaaliya xeebteeda dheer ee kalluumaysatada sharci darrada ay ku hayaan maraakiibta iyo doomaha shisheeye iyo sidoo kaleeta qashinka la sheegaya waayadii ugu dambeysay in soomaaliya lagu soo shubo guud ahaanna barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga inta barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo